dunidu weli waxa ay dagaal xoogan kula jirtaa sidii loo xakameyn lahaa fayraska coronavirus faafitaankiisa waxaana sii kordhayso tirada dadka uu soo ridanayo cudurkaasi amaba uu dilayo waxaa dalka maraykanka oo keliya isniintii shalay ahayd ku dhintay tiro kor u dhaafaysa boqol qof waana maalintii ugu dhimashada badneed haddaba sidee ayay dunidu uga jawaabtay xanuunkan waxaa warbixintan inoo diyaariyey maxamed colaad xasan xanuunka coronavirus ayaa dadka uu ku dhacayo iyo kuwa uu u dhimanaya ay soo kordhayaan maalinba maalinta ka dambaysa dunida dunida oo dhan sida ay sheegtay hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o waxaa tirada dadka uu ku dhacay ay gaartay in ka badan saddex boqol shan iyo toddobaatan kun oo qof isniintii shalay waxaa dunida ugu geeriyooday xanuunkan ugu yaraan lix iyo toban kun oo qof dalkan maraykanka oo keliya waxa uu ku dhacay xanuunka in ka badan saddex iyo afartan kun oo qof dad shan boqol ka badanna way u dhinteen boqol siddeed iyo konton milyan oo qof ayaa loo sheegay inaysan guryaha ka bixin isniintii shalay ayay ugu darayd maraykanka oo waxaa lasoo wariyey dhimashada ilaa iyo boqol qof yurub ayaa hadda noqotay halka kaalinta koowaad kala baxday shiinaha xagga tirada dadka u dhimanaya cudurka gaar ahaan dalka talyaaniga ayaa hadda noqday ubuucda fayruska ee dunida waxaa ku dhintay in ka badan lix kun oo qof ku dhowaad afar iyo lixdan kun oo qofna uu soo ritay inta la xaqiijiyey marka la eego sida dunidu uga jawaabtay cudur aan dawadiisa lahayn si xowli ahna bulshada ugu dhex faafaya inta badan dalalka yurub iyo maraykanka ayaa qaatay siyaasadihii ay qaateen shiinaha iyo dalal kale oo qaaradda aasiya ku yaalla sida singabur iyo kuuriyada koonfureed si ay uga xakameeyaan faafista xanuunkan shaqaalaha badankooda ayaa loo sheegay inay guryahooda ka soo shaqeeyaan iskuulladii maqaayadihii iyo goobaha aan daruuriga ahayn ee ay bulshadu ku kulmi jireenna albaabada ayaa loo xiray xawliga uu fayraskan ku faafayo ayaa dunida ka maagtay agaasimaha guud ee hay-adda caafimaadka adduunka w h o doctor tedros adxanan oo shalay xarunta hay-adda ee geneva ka hadlayay ayaa yidhi
cases of COVID-19 have now been reported to WHO from almost every country in the world. That's
dad ka badan saddex boqol oo kun oo qof ayuu ku dhacay xanuunkan ku dhowaad dal kasta oo dunida ahna waa uu gaaray taasina waa qalbijab xanuunkan saf markaa si xowli ah ayuu ku socdaa waxay ku qaadatay lixdan iyo toddoba maalmood marka laga soo bilaabo maalinkii kiiskii ugu horreeyey lasoo wariyey in ay tiradu gaarto boqol kun koob iyo toban maalmood ayay ku qaadatay in uu boqol kun oo kale ku dhaco bal qiyaas boqolkii kun ee saddexaad in uu ku dhaco waxa ay ku qaadatay afar maalmood oo keliya doctor adxanan oo ka hadlayay shir jaraa'id oo ay wada jir u qabteen madaxa xiriirka kubadda cagta adduunka giani inventino oo w h o kala qayb qaadanaya gudbinta fariimaha lagula dagaalamayo xanuunkan ayaa yidhi xanuunkan loogama guulaysan karo isdifaaco keliya
kuma guulaysan kartid ciyaar kubadda cagta ah adigoo uun difaac gala si aad u guulaysato waxaad u baahan tahay inaad weerar qaaddo in dadka la karantiilo oo bulshadu aysan meel isugu iman iyo tallaabooyinka kale ee lagu teliyey dhammaantood waa kuwo muhiim u ah gaabinta xawaaraha xanuunku uu ku socdo laakiin xanuunkan waxaan uga adkaan karnaa oo keliya innagoo weerar xooggan ku qaadna xeeladna adeegsana fifa ayaa w h o kala qaybgalaysa olole loogu magacdaray gudbi fariinta si korono meesha looga saaro ololahan ayaa xambaarsan shan talo oo dadka ay uga hortegayaan faafista cudurkan kuwaas oo kale ah gacmaha oo la dhaqo qufaca iyo hindhisada oo dadka laga ilaaliyo wejiga oo aan la taaban dadka oo aan isu dhowaan iyo inaad gurigaaga joogto haddii aad xanuunsan tahay waxaa ololahan ka qayb qaadanaya ciyaartooy caan dunida ka ah oo siddeed iyo labaatan ka badan waxaana fariimahooda uu muuqaal fideow ah ay ku gudbin doonaan saddex iyo toban luuqadood madaxa fifa giani inventino ayaa ka hadlay doorkooda
kooxaha fiifa ee ka qayb qaadanaya ololahan ayaa isugu jira ciyaartooyda ugu caansan dunida laba boqol koob iyo tobanka waddan ee xubnaha ka ah fiifa iyo lixda xiriir goboleed innagoo wada jirna ayaanu fariimo fideow iyo kuwo farshaxan oo aanu fariimahan caafimaad ku gudbinayno bilaabi doonaa maalmaha soo socda jani ayaa yidhi fayruskan waxa uu dunida tusay laba arrimood This virus has uh, shown to all of us two things. One is how vulnerable we are, and the other how global the world has become.
fayruskan waxa uu na tusay laba waxyaabood marka koowaad waxa uu na tusay sida dunidu ay u nugushahay marka labaadna waxa uu na tusay sida dunidu ay guri qura u wada tahay waxaan hore loo arag waxay u baahan tahay in la qaado tallaabooyin aan hore loo arag dhibaato dunida oo dhan haysatana xalkeedu wuxuu ku jiraa dunida oo meel uga soo wada jeedsata waa in aan xaqiijinnaa in aan ka soo kabanno dhibaatadan innagoo wada jirna waayo waxaanu nahay dad mida oo ku midaysan bani aadamnimada dalka koonfur afrika oo ilaa iyo hadda tirada dadka uu ku dhacay afrika ugu badan dowladdu waxay ku dhawaaqday kow iyo labaatan maalmood oo dalkaasi wax walba hakad la gelinayo oo dadku aysan guryaha ka bixi karin ilaa iyo afar boqol iyo laba kiis ayay diiwaangeliyeen masar waxa uu ku dhacay saddex boqol lixdan iyo lix qof sagaal iyo toban qofna way u dhinteen iskuulladii iyo jaamacadihii ayaa la xiray duulimaadyadii caalamiga ahaana waa la joojiyey waxaa kaloo habeenkii laga bilaabo toddobada fiidnimo ilaa iyo lixda aroornimo la xirayaa dhammaan goobaha kale ee ganacsiga ama ay dadku isugu yimaadaan algeria waxaa laga helay laba boqol iyo soddon qof tunisia sagaal iyo siddeetan qof ayaa laga helay waxaana ciidamada lagu daadiyey waddooyinka si ay u hirgeliyaan xayiraado ay dowladdu soo rogtay senegaal sagaal iyo toddobaatan qof ayaa laga helay soomaaliya waxaa ilaa iyo hadda ay dowladdu sheegtay halkiis in laga helay haddaba diyaar garowga soomaaliya intuu la egyahay doctor yaasiin axmed nuur oo ka mid ah guddi ay dhowaan dhakhaatiirta soomaaliyeed u magacaabeen ka hortegista corono ayaan su-aashaasi weydiiyey cudurka jireen ahay laakiin waxaa waaye aniga odkabaan ahay soomaaliya wax dhibaataaho badan u geysan maayo cimiladda aan ku noolnahnay iyo viruska aan naqaana nooca u ahay laakiin hadda waxaa soo baxaya viruska naftiisa intuu jidka kusoo jiro wadda wadda kale uga gudbayo xataa inuu isa sii bedelayo marka maxaa la yidhaha wallahi scientifically xataa coronaviruska hadda cid si fiican u fahmi kartaa ma jirto horta tallaabooyin aysan dunida qaar badan oo kamida aysan qaadin ee soomaaliya qaaday airborka way xireen jaamacadihi waa la xiray iskuullada waa la xiray tallaabo intaa kasii badana inay dowladda qaado waa laga yaabaa waxaa laga yaabaa degmooyinka xamar ku yaala in la kala xiro gobolada in la kala xiro waxaana waa horey aan u sameynay waa toddobaatankii koleeraha marka oo dhacayo xamar keliya saddexda kun ee ku dhimatay gobolada kulli soomaaliya waa la kala xiray dadkii waagaa jooga iyo dad aqoonteeda lana way joogaan marka adeer waxaan rajaynaynaa dee maxaa la yidhaahaa waxa inaan ka hortagna maahane waxaan iska dhicin karna maaha hadduusan ilaahay faraj noo furin ilaahay cudur sooma dejin uusan daawadiisa keenin marka adeeru ilaahay hanoo gargaaro laakiin dadaalka waa wadnaa inaan helno bukaanka qabana waa wadnaa wasaaradda caafimaadkana dadaal xoog lehay ku jirtaa marka ilaahay aan barino wax kaloo nahana mana qaado cabdirashiid khaliif madaxa hay-adda heritage ee fadhigeedu yahay muqdisho oo hay-adiisu ay gacanta ku hayso daraasad ay ka samaysay xaaladda kaabayaasha caafimaadka ee soomaaliya ayaa isna ka warramaya colaad waa mahadsan tahay runtii viruskan coronaviruskan adduunka dee si sudfaha buu kusoo galay runtii aad ba xaaladdeena caafimaad ee soomaaliya aad bay u hooseysaa adduunku w h o baa badanaa hay-adda macnaha caafimaadka adduunka baa ka hadasha wadamada rabo caafimaadka inay habeystaan waxa laga filahaya ama waxa normalka ah annaga marka waxaa dhici karta kunkii qof in afar dhakhtar iyo bar meelahaas la rabo inay inay haystaan annagu kunkii qof iska daaya labadii kun oo qof baan hal dhakhtar haysan haddaan soomaali nahay aad baa xaaladdeena caafimaad u liitaa qalabkan kale iyo dadkan in la dabagalo markay carada soo galaan haddii xanuunka qof wata u yimaado in la dabagalo iyo in maaragtay dadkii la daaweeye iyo wixii nooma diyaarsana oo runtii aad baa annaga iyo dalal badan oo nala mid ah aan u liidanaa marka runtii xanuunku su khatar u yahay oo hadda tayaanigu ay daliil u tahay inuu khatar yahay oo maalintii sideed boqol qof ay dhimanayaan runtii soomaalidu waxaa moodaa xoogaa in maadaama duruufaheena laysku ogyahay in si loo macnaha dadka soomaaliya jooga si ay xoogaa isaga maaragtay isaga fududaysanayaan inkastoo soomaaliya ay joojisay dulamaadyadii caalamiga ahaa tallaabooyin kalena ay u qaaday si loo xakameeyo xanuunkan ayaa haddana dad badan waxay shaki ka muujinayaan si xayiraadaasi ay u saameyn karto ciidamada shisheeye ee dalka jooga iyo shaqaalaha ajnebiga ah ee ka howlgala xerada xalane dadkaasi waxaa ka mid a doctor maxamed xuseen gaas oo wax ka dhiga jaamacado ku yaala dalka norway dhowaana kasoo shaqeeyey xerada xalane mahadsantahay maxamed colaad dhammaantiin waa idin salaamayaa ummadda soomaaliyeed waa salaamayaa waxa ugu muhiimsan oo laysku dayayo in la xakameeyo waa socodka dadka oo xitaa qofkii uu ku dhaca waxaan leeyahay si uuna dad kale usii gaarsiin gurigaaga joog marka soomaaliya oo kale yani markii airboortkii diyaaradihii shacabkana ay xidhan yihiin oo waddankii gudihiisii isaga tallaabayey ama dibadda aadayay kuwii kale oo ama kuwan qaramada midoobay ama kuwan ciidamada shisheeye ay socdaan waxa weeyaan khatarinteeda leeg bay leedahay sababtoa waxaan laga hadlayaa cudurkan hal qof baa intuu maxay ahayde hadduu isagoo qabo waddanka soo galo intaasoo kun oo ruux qaadsiin kara
ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed ayaa hogaamiyaasha dalalka g tn ee warshadaha horuugu maray ka dalbaday inay afrika ka caawiyaan inay la tacaasho coronavirus iyaga oo samaynaya dayn cafin islamarkaana siinaya boqol iyo konton bilyan oo dollar oo maalgelin deg dega saynis yahanada caalamka ayaa sheegay in helista tallaal looga hortago xanuunkan inay qaadan karto ugu yaraan sannad waxaana ay ka digayaan khasaaraha nafeed iyo midka maadi ee uu dunida u geysan karo xanuunkan inta dawadiisa laga helayo